halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada uu fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjada gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g
kulanti wacanna dhegaystayaal maantoo arbaca ah waa lix iyo tobanka bisha oktoobar sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka kuna soo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada aan idinku hayno ay ka mid yihiin ayax tiro badan oo ku habsaday goobo kala duwan oo gobollada togdheer iyo soola magaalada gaalkacyaana waxaa tababar tebinta arrimaha bini'aadanimada uga socdaa idaacado kuwa gudaha ka howlgala ah deegaan ka mida gobolka nogob ee ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa roobab mahiigaana oo ka da-ay waxa ay ku qaadeen boqolaal neef oo xoola ah barnaamijkeennii tacab ee waxsoo saarka beeraha iyo wararkii qiimaha xoolaha ayaad sidoo kale maqli doontaan anigoo maxamed xasan ayaa barnaamijkeenna idiin soo saaray aanse ku horrayna warkeennii oo uu inoo akhriyo maanta cabdixamiid cabdicasiis
roobab mihigaan ah oo ka da-ay gobolka nogoob ee ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa lagu soo waramayaa in daadad ka soo rogmaday ay la tageen boqolaal neef oo xoolo ah sida uu erga u sheegay axmed maxamed cumar oo ah madaxa maareynta musiibooyinka ee degmada ceelweyne oo ah xarunta gobolkaasi haa walaal waxaa xoolihii ay haysteen oo dhan buu la tegayba sideed boqol iyo konton neef oo adhe ah buu kala tegay toban dameer buu kala tegay shan saac oo lo uu kala tegay dhammaan agabkii kale ay haysteen oo dhan uu la tegayo lacag dhan oo kusoo rogmatay bay ahayd hay-adda qaran ee maareynta abaaraha ee waddanka kenya ayaa sheegaysa in hanaanka lacagaa laisugu diro ay ku quudiso hay-addu boqol iyo toddobaatan kun oo qoys in ka badan oo abaartu halkeeyeen hay-adaha ayaa sheegay in laba dhibic lix milyan oo qof oo ku nool kenya ay haysato cunno yaraan daran lagana cabsi qabo in tiradaani sii kororto dhammaadka bisha oktoobar guddiyo ka tirsan midooda yurub ayaana wakhtigan ka qayb qaadanaya sidii dadkaasi loo gaarsiin lahaa lacago ay ku iibsadaan nolol maalmeedkooda iyadoona abaarta inta badan ka jirto dhulka dadka xoolodhaqatada ahi ay degan yihiin ee kenya hay-adaha qaramada midoobey iyo la howlgalayaashooda ayaa sheegay inay la tacaalayaan kumanaan qof oo ka barakacay waqooyiga siiriya oo dagaalo ay ku dhex mareen xoogga kurdiyiinta iyo ciidamada turkiga xafiiska xiriiryaha arrimaha gargaarka bini'aadanimo ayaa sheegay in xaaladda ammaan oo lidata ay tahay caqabadda ugu daran in gargaar gaaro dadka baahan iyadoo la sheegayo duqeymo ay ku wax noqdeen dad shaciib ahi ilaa hadda boqol iyo lixdan kun oo qof ayaa ku barakacay tan iyo arbacadii hore markii gulufka colaadeed bilowday waxaana xirmay goobihii waxbarashada isbitaalada iyo adeegyadii dadweynaha sanduuqa badbaadada carruurta ee unisef ayaa isaguna sheegay in dadka barakacay ay ku badan yihiin haween iyo caruur ayna jiraan caruur ku dhintay dagaalada warkii aad ka dhegeysaneyseen radio ergo waa naga intaas cid uu dhaafanay waxay dib ugu heli karaan fadhigeena ee internetka ee radio ergo dt o r g
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadyaha ergo ayax tiro badan ayaa waxa uu ku habsaday goobo kala duwan oo ka mid ah gobollada sool togdheer iyo waqooyi galbeed iyadoona xaruntii la dagaalanka ayaxa ee ku taalay magaalada hargeysa ay xiran tahay tan iyo intii dowladdii hore ee soomaaliya ay burburtay waxaana wakhtigan adag dadka deegaanadaas ku nool oo uu ayaxu xaaluf u geysanayo sidii ay ula dagaalami lahaayeen waa kan wariyaheenna magaalada burco sidiiq yuusuf khalaf oo warbixintan inoo soo diray ayaxan faraha badan ee naafeeyey dhirtii habka keliya ee hadda dadku kula tacaalayaan waa in ay tahay rogubaan si qiiqa uga cararo iyo marmarka qaar oo rasaas nool ay ku ridayaan si sanqadha ay uga kiciyaan goobaha uu ku habsaday khadar cali xaashi waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka tuulada qadhaadhe oo ka mid ah meelaha ayuxug degay waxaanay burco ka xigtaa bari shan iyo siddeetan kilomitir waxaana uu raadiyo ergow sheegay in uu laba maalmood fadhiyey deegaankiisan ayaxaana helay weerar badan baanu ku qaadnay ilax asawjalaa waana soo dhaafiyey saamayntiisuna dhulka waa ku badanta waxaanu la dagaalnay waxanu ku ridnay rasaas waxaa lagu gubay guryo qiiq waxaa lagu gubay taayiro waxaa loo tubay taneg dhaqasaalo dhul badan buu degan yahay oo nasiyaa lagu sheegayaa oo oog baa lagu sheegayaa ceegaag baa lagu sheegayaa waxaa lagu sheegayaa meeshan ee bancawl dhul badan baa lagu sheegaya laakiin saamayntiisa warkan hayo wixii la iska kiciyey kale annagu saasaan soo soo kicino dagaalkaasaanu la galna dad kale waxay dee la galeen war mahayo wallah markaa khadar oo hadda ku sugan deegaanka qadhaare ayaa haystaa saddex boqol oo neef oo adhi ah iyo konton geel ah daaqsadana deegaankan waxaana uu sheegay in daaq badan oo xooluha ay u cuni lahaayeen uu ayixu naafeeyey haddana uu u sahan tegay meelo kale oo uu xoolihiisa daaqsado tani waa lahaa dhulkuu fadhiyey dhirtuu fadhiyey cirkuu marayey dee waa waa waa qurumo ilaahay soo kiciyo awoodaahe dee maaha waxaad malaynayso ayax loo malayn keliya ma aha goobahan meelaha uu ayixu faraha ba-an ku hayo wakhtigan dhinaca gobolka togdheer iyo galbeedka waqooyi ee somalilan iyo awdal ayaa iyana uu degaano kala duwan ku habsaday ayixu meelaha uu xaalifka u geystay waxaa ugu daran galbeedka magaalada burco tuulooyin ku yaala oo kala ah duruqsi harada xaaji saalax sida uu sheegay guddoomiyaha tuulada duruqsi axmed cabdilaahi gaabyoome waxa daal kaa muuqda ciidan waa ka badan yahay ciidan ciidan ilaa daxariir ilaa iyo waqti baa wuxuu fadhiyaa jeex lix iyo toban kilo joogi alaha daaje buuxa iyo baalkaa tiradiisa ayaa hadda waxa uu fadhiyaa dhul lix iyo toban kilomitir dhan oo ah dhul daaqsimeed ay jeex bisiqa dhacadiid oo ah meelo xoolo daaqeen ah madaxa degaanka iyo duurjoogta ee gobolka togdheer cabdilaahi xuseen jaamac ayaa raadiyo ergo u sheegay inaysan haynin wax lagula tacaalo ayaxa keliyana ay dadka u sheegaan in ay hadba meesha uu ku dego ay taayiro ku gubaan ama ay tanaag u tumaan si uusan qadha uga cararo meesha la dhahaa gebigebu maray faqaayuub jablehe xaggaasu saraar uga soo wareegay dabeeto dabeed iminka ilaa hawd ayuu socday qolyo aan saakadan la hadlayay oo jooga bisiqa iyo harada iyo duruqsi iyo dhulkaas waxay ii sheegeen inuu ayax fara badani fadhiyo geedka sarena wuu fuulayaa ka hoosena wuu ku degayaa dhul badanoo doogahayoo barwaaqo ahaayoo roobabku helan oo nimcayimka laga daaqayay oo dadki iyo xooluhuba ay ku ladnaayeen ayuu abaaru rogi lagaga hortago oo wax lagaga qabtana waxaa kal tigniga keliya ay iminka dadku isticmaalayaan kolley anagu wasaara deegaan ahaan aanu ku wacyigelinay gobolka togdheer dadkeeda aanu ama aanu telefoon kula hadallo ama aanu magaranaysaa fariimo kale u diro waxa weeyaan qaabka keliya ee bahalkaa dadku ay wax kaga qaban karaan waxa weeyaan guddoomiye cabdilaahi ayaa sheegay in hargeysa ay ku taalay xaruntii dhexe ee la dagaalanka ayaxa soomaaliya taasina ay tan iyo xilligii dagaaladii sokeeye aysan shaqaynaynin oo loo baahan yahay in dib loo furo xafiiskii ayaxa maadaama aan ayaxu buufimo mooye wax kale aan laga qaban karin annagu waxaanu qabanay ee aanu wasaarad deegaan ahaan qabanay khaasatan gobolka togdheer ahaan waxa weeyaan waa wacyigelin bay annaga arrintayadu ay awood ahaan gaadhsiisan tahay bahalkan wuxuu u baahan yahay in la buufiyo waxqabadkiisa keliya wax lagaga qaban karaa waxa weeyaan ayax hadduu soo kaco oo uu meel yimaado oo ayaxu marka hore wuxuu dhigaa koronkoruu dhigaa koronkoradu waa dhashiisa marka ay raxmadi hesho koronkoradaana way dilaacdaa ayax bay noqotaa marka ayaxaasoo duulaya la arko waxaa loo baahan yahay in markiiba xafiiskii ayaxa la taabto dabeedna la buufiyo sida sida keliya wax lagaga qaban karaa waxa weeye in la helo xafiis qaabilsan ama taasiilaadkii ama suntii ama wixii wax lagaga qaban lahaa in la helo taasina ma jiro marka dee waxaa keliya la qaban karaa waxa weeyaan in dadka la wacyigeliyo wixii la heli karay waxa la yidhi dayax haddaad weydo dee xidigaha lagu gudaaye isduwaha beeraha ee gobolka moorodijeex cabdiraxmaan axmed cabdilaahi ayaa isaguna raadiyo ergo u sheegay in ay ka wasaarad ahaan ay marka ayaxu dhulka ku habsado wax dee maxaan ku dhahday aanu kula dagaalana ma jiro inkastoo dee beerlada isticmaalaan inay dabshidaan ay rugubaan shaqar sameeyaan balse marka uu dhalayo ee korokorta uu dhigto ayaa ayaa lagu saaraa tiim tiimka badbaadada beeraha ayaa lagu saaraa tiimkaasa ayaa buufiya ayaxa ayaa maalmahan lagu arkayey magaalada burco isaga oo duul maraya isaga oo kusii wajahan dhuldaaqsimeedka dhinaca waqooyi ka xiga magaalada burco sidiiq yuusuf khalaf raadiyo ergo magaalada burco
aad ayuu mahadsan yahay sidiiq yuusuf khalaf oo warbixinta inala socodsiinayay waxaa inoo soo socdaa warbixin ku saabsan tababar idaacado kuwa gudaha ka howlgala gaalkacyo uga socda bal iminka aan fiirino wararkii saadaasha roobabka roobab mahiigaanah ayaa weli waxay ka da-ayaan qaybo kala duwan oo gudaha soomaaliya ah sidoo kale roobab xoog badan ayaa iyagana laga soo sheegayaa in maalmihii lasoo dhaafay ay ka da-ayeen dhulka sare ee etoobiya saadaasha roobabka toddobada maalmood ee soo socota waxay tilmaamaysaa in roobab heer dhexe ahi ay kasii di'i doonaan guud ahaan waddanka soomaaliya iyo dhulka sare ee etoobiya roobabkan da-ayay maalmihii lasoo dhaafay iyo kuwa la filayaba waxay kor u sii qaadayaan heerarka biyaha webiyada jubba iyo shabeelle ee gudaha soomaaliya waxaana hadda ka jira labada webi khataro fatahaad oo aada u sarraysa iyadoo ay jiraanba goobo haddaba ay ka fataheen oo ku yaala kanaallo ku teedsan webiga shabeelle iyo qaybo ka mid ah gobollada gedo iyo jubbada dhexe oo webiga jubba uu ka fatahay sidoo kale daadad ka dhasha roobabkan mahiigaanka ah ayaa laga filayaa inay ka dhacaan gobollada baay bakool iyo gobollada dhexe ee soomaaliya sida ay saadaashu tilmaamayso saadaashanna waxaa idiin soo gudbisay mashruuca maamulka dhulka iyo biyaha ee soomaaliya ee iswaalim loo soo gaabiyo oo ah mashruuc ka tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw xafiiskeeda soomaaliya halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo dhinaca magaalada gaalkacyana waxaa tababar dhinaca baahinta arrimaha wararka bini'aadanimo uga socday maalmihii lasoo dhaafay idaacadaha gobollada soomaaliya qaarkood ka howlgala waa kan waryaheena jibriil cismaan oo warbixintan magaalada gaalkacyo inooga soo diray afar iyo toban suxufi oo ka howlgala sideed xarun warbaahineed oo ku kala yaala magaalooyinka kismaayo baardheere doolow iyo gaalkacyo ayaa tababar soconayay saddex maalin oo ay u qabatay raadiyo ergo waxaa loogu soo gebagabeeyey magaala madaxda gobolka midoob ee gaalkacyo tababarkan ayaa lagu barayay wariyaasha sida loo tabiyo wararka arrimaha bini'aadanimada iyada oo laga eegayo xagasha iyo xiisaha ay yeelan karaan iyo sida lagama maarmaanka ay u tahay xaqiijinta wararka ay u gudbinayaan bulshada caashe cismaan siciid oo ka socotay raadiyo gaalkacyo ayaa ka mid ah hablaha ka faa'iidaystay tababarkan waxay sheegtay in tani ay tahay fursaddii ugu horreysay ee nuucaan ah ee soo marta si ay u kobciso xirfaddeeda wartamineed waxay sheegtay caasha inay kusoo biirtay warbaahinta sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii tan iyo muddadaasna ay xoogga saari jirtay falanqaynta wararka siyaasadda balse hadda waxay faham guud ka heshay sida ay muhiimka ugu yihiin bulshada wararka arrimaha bini'aadamnimada wallaahi waxaan u tubin jiray wax kaloo kasii fiican kana sii baahsan baa usii gudbin doonaa sida inaan ka shaqeeyo hadda gaalkacyaan ku noolnahay oo waxaa jira kaamam aad u fara badan oo duleedka magaalada ku yaala sidaan uga soo sameyn lahaa barnaamijyo ama aan u kuurgeli lahaa xaaladda ay ku nool yihiin sidoo kale tababarkan halkan ka qaatay waxaan rajeynayaa in aan dib ugu celiyo shaqaalahaynu bahwadaagtanahay oo aan nasiibka uga helay inaan ka qayb qaato tababarka ay bixinayso radio ergo waan u mahad celinayaa radio ergo marka ma markii ugu horreysay ee aad wararka humaterianka sida loo tabiyo lagu tababaraa dabcan haa waa markii ugu horeysay oo sida bulshadaan haldi karin loogu hadlo sida tababar ah aan ka qayb qaato wallaahi muhiimad weyn buu ii leeyahay inaan wax ka barto maadaama uu waryuhuba waxa uu warye yahay ay tahay in uu u hadlo bulshadiisa ama deegaanka uu ku noolyahay dadka ku dhaqan waxyaalo badan aan lasoo koobi karin baa ka fahmayn muhiimadda laga lahaa tababarkan ayaa ah kor u qaadidda aqoonta dhallinyarada wariyaasha ah si ay u anfacaan xarumaha ay u shaqeeyaan sidoo kalena sheekooyin dheelitiran oo bulshada dhagaysata anfaca ay u gudbin lahaayeen sida uu raadiyo ergo u sheegay tababare faarax cumar nuur oo ah khabiir saxaafadeed casharada waxaa ka mid ahaa sida iyagaba ay ahaayeen ay arrimaha biniaadinimada qof journalist uga warrami karo ama saxafi uga warrami karo arrimaha khilaafaadka oo kale markay dhacaan sida ay micnihii ay uga soo warramayaan waxaa jira khilaafaad aad maarata mar qaarkood xasaasi u ah oo ka warramidooda ay dhibaato badan ay leedahay marka sida ay dadkii aysan u kala xaglin lahayn siday isugu soo ururin lahaayeen siday micnihii war fiican dhegeystayaasha ugu tabin lahaayeen waayo dhegeystaha ayaa ah qofka adiga ku xukumaya oo mar walba ay og yihiin wariyaasha inay khaladkay galaan oo usoo sheegaya marka haddii micnihii ay ka timaado su-aal ka timaado dhegeystaha marka wariyaha khalad ku jira marka inaysan markaa su-aal ka soo noqonin way waxaa loo tababarayay markay dhegeystayaasha ay barnaamij usoo diyaariyaan oo barnaamijkaasna ay dhegeystayaasha maqsuud ka noqdaan yaxya cabdirasaaq soofe oo tababarkan si uu uga faa'iidaysto uga yimid baar dheere waa tafatiraha raadiyo markabley waxa uu inooga warramayaa waxyaabaha gaarka ah ee tababarkan uu ka faa'iiday waxyaabo badan baan ka faa'iidnay qaabka warbixinada loo diyaariyo waraysiyada loo qaado gaar ahaan weliba sida xaaladaha bini'aadanimada warbixino loogu sameeyo runtii hadda kadibna waxaan u diyaarsannahay oo aan ka faa'iidnay in bulshada inta badan siyaasaddii iyo waxyaalahaas aan ka hadli jirnay in xaaladaha bini'aadanimada qayb weyn aan ka qaadano marka baraarujin weyn bay noo ahayd siyaasadda markii laga hadlayo qof siyaasi inaa waraysta laga yaabaa oo asaga wuxuu rabo uu kuu sheego laakiin xaaladda bini'aadanimada way ka bedelan tahay inaad ogaato xaqiiqda dhabta ah dadka barakacyaashii ay ku nool yihiin inaad warbixin ka samayso way ka duwan yihiin waxaan leeyahay midda bini'aadanimada ee ka dhib badan aan isleeyahay shaqo wanaagsan inay tahay tobabare faarax cumar ayaa xusay in fahamka guud oo ah sida sheekooyin xiise leh loo dhiso ay ka barteen tobabarkan wariyaasha islamarkaana ay ku dhiirigeliyeen in sida ay tahay ay u dhaqangeliyaan markaay ku laabtaan xarumihii ay u shaqaynayeen jibriil cismaan cilmi radio ergo gaalkacyo
waxaa inoo soo socdaa waraysi ku saabsan roobab mahiigaan ah oo ka da-ay ismaamulka soomaalida etoobiya gobolka nogob oo xoolo badan ku qaaday iminkase aan fiirino wararkii qiimaha xoolaha oo aan ku eegeyno saylada magaalada guraceel ee gobolka galgaduud waa kan wariyaheena cabdirasaaq haajirow
kusoo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha oo maanta idinka imaanaysa magaalada guraceel ee gobolka galgaduud waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdirasaaqe jirow ah haddii aan ku bilowno saylada ariga ee magaalada gurceel heer koowaad ee ariga dhoofka ayaa saylada gurceel maanta lagu kala iibsanayaa shan iyo siddeetan dollar heerka labaadna waxaa lagu kala iibsanayaa toddobaatan iyo shan dollar halka heerka saddexaad lagu kala iibsanayo lixdan dollar ariga dhaqaalka ah heerka koowaad ayaa maanta saylada gurceel lakala siisanaya shan iyo afartan dollar heerka labaadna soddon dollar halka heerka saddexaad lakala siisanayo shan iyo labaatan dollar ariga dibaaxa ayaa heer koowaad saylada gurceel maanta ka maraya lixdan dollar heerka labaadna waxaa lakala siisanaya shan iyo konton dollar halka heerka saddexaad la kala iibsanayo shan iyo afartan dollar cali xaashi maxamuud oo ka mid ah dalaalinta saylada ariga ee magaalada gurceel ayaa idaacadda erga u sheegay in qiimo koror uu ku yimid ariga ah maadaama toddobaadkan si wacan roobabka dayirta ay uga da-ayaan gobolka galgaduud waxaana uu sheegay in maalinkii saylada la keeni jiray arig ku dhow kun neef balse maanta oo arbaca ariga suuqa la keenay uu yahay arig ku dhow afar boqol oo neef aado boqolkiiba boqol aad bay beec ugu siyaaday daamada iyo maxaad tidhahday beecuba daamadii ku siyaadeen waana fiican yihin howlo fidibaaxa ilaa waxaa ku kordhaysa shan iyo toban labaatan lacagtii hore u jiilaan nima joogin waxaa u sababa roobka awgiisii kii waaba isag waaba yaraaday oo biyo iyo roobab iyo waxba waddooyinka dhexla istaagay marka saasuna waa ku imaanaysaa roobka khaas beecu ugu siyaadaya nin walba wax geediya ma jiraan nin walba meeshiisa ku roob dhanka kalena saylada geela ee magaalada gurceel haddaan aadno geela dhaqaalka ayaa heerkood la kala siisanaya kun dollar heerka labaadna sagaal boqoloo dollar halka heerka saddexaad loogu kala iibsanayo lix boqoloo dollar geela dhoofka ayaa saylada gurceel maanta ka maraya siddeed boqoloo dollar heerka labaadna waxaa ka maraya toddoba boqoloo dollar halka heerka saddexaad geela dhoofka ah la kala siisanaya shan boqol iyo konton dollar geela qaliinka ayaa heerkooda saylada gurceel maanta ka maraya toddoba boqoloo dollar heerka labaadna waxuu ka marayaa shan boqol iyo konton dollar halka heerka saddexaad lagu kala iibsanayo afar boqol iyo konton cumar xaaji oo ka mid ah dalaalinta suuqa geela ee magaalada gurceel ayaa idaacadda ergo sheegay in qiimaha geela dhoofka ah iyo kan qaliinka ah uu ku kordhay boqol dollar neefkiiba saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay maalmahan sida roobka waa loo degay hadda geelu ma waala socodkiisu laakiin aad ou madaxa u qaaday oo waxoogaa qaali weeye maalmihii lasoo dhaafo waxaa ku kordhay lacag baa ku korortay ilaa waxaa ku kordhay boqol dollar baa ku korortay geela dhoofka ayaa waxaa ku kordhay lacag iyo midka qaliinka laakiin kan dhaqaalka meeshiisiibau taagan yahay maya wax naaqusa male waddanku nimca ka dhacday ilaahay ummadda madar bau siiyey folo walbayto deegaankeediinay degan tahay sidii ay uga soo safri jirtay uunbay uga soo safrtaa waana dee barwaaqaa dhacdado ilaahay ummadda uu ka reeba dhibaatada xubintii qiimaha xoolaha oo maanta idinkaga imanaysa magaalada gurceelna waanaga intaa
waxaan hortana aan xoolodhaqatada siin lahaa waxaad moodaa dadka xoolodhaqataduhu in ay u nool yihiin sidii awowayaasheenii hore oo waagaasi isbeddelka cimiladan hadda taagan ee faraha ba-aan ku haya khayraadkii iyo roobabkii uu ka jirin waayo dadkaasi waxa xooluhu mayna dhigan jirin caws bayna u dhigan jirin muxuu ahaye abqadaa iyo muxuu ahaayey midhaha kale iyo geedahaasaa loo jajabin jirin ayr bay caadi nolosha ugu filayd iyo wixii khayraadii waddanka yaalay ku filaayeen hadda wixii waa isbedeleen waxaa jira geed hadda dhibaato badan soomaalida ku hayo garanwaaga la yidhaahdo oo ama caligaroob qolo tiraahdo oo geedkaa midho badan buu dhalaa midhihiisa cidima isticmaasho xoolaha intii calaalisaayey tarankaluu kasii qaaday oo meelahaas meeshuu hadba maaragtay uu digada dhiga waa yuu ka soo baxayaa geedkii waddanka wuu sii qabsanayaa geedka laakiin dadkii waa sharaysteen laakiin faa'iido badan buu u lahaan lahaa haddii faa'iidadiisa ay isticmaalaan faa'iidada waxaa weye horta caleentiisa hadday qalasho xooluhu way cunaya waa la qallajin karaa midhaha soo baxaya dhaameelkaa iyo ka soo baxayana in la shiido neefku ma shiidi karo calooshiisa ma shiidi karo laakiin haddii loo shiido neefkanna uu cuno brotiin fara badan buu ka helayaa wuu ku
waxaad ka dhagaysan kartaa reediyow ergo magaalada baydhabo reediyow warsan iyo reediyow baydhabo waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo rooba mahiigaan ah ayaa waxay ka da'ayeen maalmihii lasoo dhaafay gobolka nogob ee ismaamulka soomaalida etoobiya haddaba deegaano ka tirsan degmada ceel weyne oo xarunta gobolkaas ah ayaa daad ku soo rogmaday waxa uu qaaday boqolaal xoolo ah axmed maxamed cumar oo ah madaxa hay-adda maaraynta masiibooyinka ee degmada ceel weyne ayaana khadka telefoonka aan kula xiriiray oo arrintan wax ka weydiiyey walaal macan waxay ka dhaceen qabale ka tirsan degmada ceelweyne oo la yidhaahdo bangoroyo ayay ka dhaceen roobab waaweyn oo mahigaana islamarkaana daadad soo rugmaday baa dad rimiyo meel degan ayay ku dhaceen amni habeenimaha oo jifeen waa gartay marka imise qoys ayaa ku barakacay walaal labaatan ilaa labaatan iyo afar qoys baa ku barakacay wax khasaare kale ah oo barakaca mooyaane ma jiraan ha walaal waxaa xoolihii ay haysteen oo dhan buu la tegayba sideed boqol iyo konton neef oo adhe ah buu kala tegay toban dameer buu kala tegay shan saac oo lo uu kala tegay dhammaan agabkii kale ay haysteen oo dhanna wuu la tegay laag dhan oo kusoo rogmatay bay ahayd
marka deegaanadaas deegaano horey daadadka saana ugu caan ahaa miyaa mise waa marka hadda unbaa la arka may walaal caan kuma ahayn inkastoo dadku meel laaga ay dhex deganaayeen hadda ka hor caan kuma ahayn waa caan kuma hadda ka hor mayna ka dhicin tan oo kale marka dadku xilliyada roobabka oo kale idinku ma u sheegtaan inay meelaha godanka ah oo kale ka guuraan si ay uga hortagaan khatar saan oo kale ah inay ku dhacdo haa walaal maadaama xafiiska masiibooyinka aan nahay shaqadanada weeyaan digniinta waan siinay laakiin dadka waa dadka remiyaho waa waa inta badan dee inaan aada digniinta u danayn baa laga yaaba waan u sheegnay dhowr jeer waan booqanay inay ka guuraan balse laakiin mayna ka guurin nasib wanaag see ku gaadhsiisaan digniinaha digniinaha waxaan ku gaadhsiinaa waan baxnaa shaqaan u baxnaa xilliyada roobka oo kale qabaleyada waa mas-uuliyiinta maadaama madaxa xafiiska masiibooyinka aan nahay waan baxaa qabaleyada xilliyada roobaabka meelaha webiyada iyo tooga iyo mataqaanaa meelaha lasdhigi kara de waxay leeyihiin biyo dhac bay leeyihiin oo kale de waan ka wacyigelinaa inay ka guuraan si ay uga badbaadaan de ayagii xoolahoodaba marka hadda dadkan idinku maxaad ka maamul ahaan u samayseen
kolley annagu kolley de bawer no saasa malihin laakiin intanadii karaan ka ahayn waan samaynay hadda waxaan badnayn laakiin stiil weli lama dhigi kara dee caawimaad ba heleen waxaan badna inaad samayseen waa maxay
waxaan samaynay shiraacyo kooban baan u geynay oo dadka shacabka aha iyo maamul ahaan aan isu tagnay oo aan u geynay baa jirta laakiin dee wax ku filan mayna noqonin oo dee ilaa hadda waa caawimaad waa way sugayaanun
waa gartay deegaanka hadda waa sidee roobabka ka da-ay iyo dhinacaas kale in badan waa kii dhulka abaarta ahaa
walaal way fiican tahay wallahi maasha allah hadda waa iska barwaaqo weeyaan wax dhibaa ma jir masiibada ku dhacday mooye laakiin xaggii dooga iyo daaqa waa wa wa waad dareemaysaa dhul qurux badan weeyaan laakiin nasiib wanaag dee xoolihii u daaqi lahaaba de way kala tageen waa gartay ma jireen dad horay iyaga abaaraha ugu barakacay oo deegaanka ku sugan oo ku cayrtoobay oo kale
walaal ha i d b aa jira oo internal displacement baa jira oo hadda ka hor barakacyaal gudaha oo ka- drod ahaa jira laakiin kuwo ma jiraan de fluidka oo daad uu kala tegay ma jira hadda ka hor laakiin kuwa droodku uu abaar uu barakac ka dhigay baa jira oo degan kuwaasi waa imise tiradoodu sideed boqol iyo soddon iyo afar qoys weeyaan maxay adeegoo haystaan iyagu ma xeray degan yihiin maya walaal xero ma degano oo de xero markii cid ay ku tiirsan yihiin cawamad helayaan baa xero la dejin karaa laakiin waxaan sameynay qabaleyadan ku kala dardaray oo waan inba qabale ama meel tuulo ahaan geynay marka waana ka warhaynaa laakiin wax caawimaad ahaa iyo xero ay degan yihin toona ma jirto ma ma waa ka warhaynaa marka maxaa ka wadaa waa ka warhaynaad waxa weeyaan de maamul ahaan maadaama maamulkii nahay xiliyada soonka oo kale de waxa wadanada oo kale waan gaadhsiinaa oo annaga dhaxdanada iyo shacabku waxay iska ururiyaan kaasi wuxuu ahaa axmed maxamed cumar oo ah madaxa maaraynta masiibooyinka ee degmada ceelweyne ee gobolka nogob ee ismaamulka soomaalida etoobiya halkaad ka dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa ka mid a qandha aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho in uu maxay ahato diif badan iyo waxaas uu yeesho in afka uu gaduuto in maxay ahato ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibcdhibca cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shuruura aada u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahato kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa kadibna baaba-a calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduudta conjunctivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhaga fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha khandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadaya marka intaas cunugii lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco qandho badan ayuu leeya cunuga wuxuu noqonaya cunug aada tacbaan oo indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga maadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaado waayan inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo oo ah in biyo badan madaxa maxayta mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada isaas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baristamol waa la sii karaa haddaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa la siiyo qofkii hale gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laakiin waxaa ka fiican cudurka inuu ilmaha si uusa ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna waxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo caruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahata oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida m c ajadoo kale isbitaaladoo kale meeshay rabtaa noqoto in la geeyo lagana tallaalo taasna waxay yareynaya inuu ilmihii cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusa cunugaas jadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga tallaalay jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inuusan jadeeca dambe ku dhicin marka waa wax aada u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahannaha inaan caruurteena soomaaliyeed dhan la tallaalo hal cunug haddii la tallaalo cunuga kale uusa tallaalin waxba ma talayso si cudurka looga hortago in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan in la tallaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaya waddanka soomaaliya
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
iminkana aan fiirino bal dadka dhegaystayaasha fariimahooda codka ah noo soo duubay asalaamu calaykum radio ergo waa faadimo xasan cilmi oo joogto gobolka hiiraan waxaan ka barakacno biyo fasahaado oo sameeya webiga shabeelle waxaan rabnaa inay codsigan noogu sii gudbiyaan dowladda federaalka soomaaliya wax aan haysano malaha bacaan rabnaa aan roobka dhibicda roobka aan ka galno waxaan rabnaa inaan inaan inaan macaawino nala siiyo wax waloo ilmiyaa saa naga ah marka waxaan rabnaa gargaar degdega dad nala soo gaaro dadkaan dadkaan oo dhibaataysan oo roobka meel uga galala biyihii guryihii naga soo galeen guryihii naga dumeen baca ma laha marka waxaan rabnaa ina hay-adaha qaranka kuwa dadweyne dhammaan ummadda soomaaliyeed inay gargaar nagala soo gaaraan waxaan waxaan leenahay nagala soo gaara
bismillahi raxmaani raxiim magacay waa cabdiraxmaan maxmuud waxaan joogaa magaalada cad waxaan ka cabanaynaa anakoo ah kaxaag degangaamka karaamo xaalad noloxumo nasoo wataaday roobabkii waxaan iskaga celina ma haysano waxaan qabsano ma haysano waxna ma heli karno meeshaas kaamkaas ayaan iska joognaa meeshaas ayaan wuxuu ilaahay noogu keena iska haysanaa waxaan u baaqaynaa hay-adaha dadka waxbixiyaan sida ugu dhaqsiyaa badan wax uga soo gaaraan wax aan haysana lama arko waana mahadsantihiin raadio erko mar koowaad iyo mar labaad sidaa dadka noogu gaarsiiyeen codadkeena mahadsantihiin
asalaamu calaykum radio ergo aad iyo aad ba u wanaagsantihiin umahadsantihiin islaan kadib sida wanaagsan ee bulshada la soo xiriirta lagu mahad celinayaa anigu waxaan joogaa magaalada caabudo magacaygu waa cabdiraxmaan cabdi maxamed aan gariir waa soo bogaadinayaa iskuolka laga furay oo iska wuxuu qabso ah gobolkan gobolkan galguduud gobolkan gudub oo burceel iyo hoos yimaada iska wax qabso waxaan leeyahay bulshada iyo maaragtay inay istirto bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay iska wax u qabsato maaragtay walaalkeeda walaalkeeda ay caawiso oo maaragtay caawimaada ay ku caawiyaan kii qarasheeda kariya kii siheeda caawisana macalinkii deegaanka soo jeeda waxaan leeyahay bulshada si gaar ahaaneed waxaan leeyahay deegaan walba ha dhisto isa iyo meesha ku nool yahay gaar ahaana soomaalida waxay tacaawusaan leeyahay burbur aad u ballaaran ayaa dalku soo maray waxaa looga soo kaban karaa isleeyahay raayo ahaantayda waxbarashada asalaamu calaykum raadiyo ergo maga- magacaygu waa faaduma xasan waxaan joogaa magaalada beledweyne waxaan ka cabanaynaa lacagtii shilin soomaaliga oo noo soco weysay inkastoo maamulka iyo ganacsatadu ay isku dayeen inay lacagtii ay socodsiiyaan haddana lacagtii uma soco maaragtay wax ay ku soco weysay ilaa hadda sarta meesha ku quransan tahay ma garanayna annaga waxaan doonaynaa lacagteena in nala soo celiyo ay noo shaqayso oo lacagteena shilinka soomaaliga aan ku shaqaysano dhawarsatadii iyo dadkii masaakiinta dhanyarta ahay way wada cabaadayaan e v c-ga wax garanaayo ma lahan dadku ma wada garanaayaan marka waxaan codsanaynaa in lacagteena shilinka soomaaliga ahaa nala soo socodsiiyo insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa cali oo jooga magaalada cadaadood duleedka magaalada cadaadood ilaahay mahadiis weeye waxaan u sheegayaa radio ergo abaaraha xun baa na soo wajahay laakiin hadeertaan xoogaa waa la roobsaday oo wadanka waa lagu roobsaday marka ilaahay mahadiis dhulka macnaha abaaruhu waxa ay u dhaceen amaba roobka uu uga dib dhacay waxa weeye waa macnaha duurjoogtii iyo wax saasaa meesha laga dhameeyey dee dadkaas macnaha sideeda duurjoogta dhameynaya oo waxa weeye kalqullaahi macnaha sideeda waxa meesha duurjoogta oo naflaha oo ilaahay macnaha meesha uu ku beeray dhameynaya oo dilaya oo maalin kasta iyo har kasta dila inay iska daayaanan kula dardaarmaya ayagaa roob doona oo roobka ilaahay ayagaa roob doona waxa weeye xoolo dad wata maana wax kale waa laga dhameeyey roob yariduna macnaha sidaasaa sababtay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa raadiyo ergo shaqaalihiisa oo dhan waan salaamayaa salaamta islaamkaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ka hadlayaa waxaan joogaa gobolka galgaduud khaasatan magaalada cawdwaaq magacayguna waa maxamed axmed maxamuud roobabkii dayrta ayaa dhulkan ka cuftay ilaahay mahadiis ilaahay baan uga mahadnaqaynaa aad iyo aad baan ilaahay ugu weyna sahnaqaadirkaa qoraxdii iyo kulaylkii iyo rafaadkii dadka islaamka haystay ilaahay kasoo qabajiyey ilaahay baa mahadnaqaas iska leh waxaan kaloo halkan aga mahad celinayaa raadiyo ergo iyo shaqaalihiisa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
bismillahi raxmaani iraxiim magacaygu waa axmed odowaad tuurtuur oo ku magac dheer ku horeeyo kuna sugan degmada buuhoodle magaalo madaxda gobolka cayn puntland soomaaliya sidaa daraaddeed sida kale waa loo dareen waa loo dareen la-yahay oo arladu waa nabadgelyo laakiin waxaa fara ba-an degmada buuhoole iyo nawaaxideeda ku haya ayaxa oo dagaal ballaaro kusoo qaaday oo dhulkii barwaaqada ahaa laastay oo hawada iyo dhulkaba haysta sidaa daraaddeed waxaanu jecelahay wax gacan laga siiya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegaystayaasha reediyo ergo oo fariimahooda codka ah noo soo duubay halkaad ka dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo iminkana waxaad waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waa barnaamijkeennii tacab ee wax soo saarka beeraha kulanti wacna dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii tacab toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta caalamiga ah ee haqabeelka cuntada ayaa waxaan ku eegaynaa bal warbixinno gobollo kala duwan ka imaanaya oo aan kaga warramayno bal xaaladda wax soo saarka cunnada iyo qaybtii talada khabiirka oo aan iyana maanta ku eegayno isticmaalka digada iyo barwaaqeeyaha xilliyadan hore ee ay beeruhu baxayaan maanta oo ah lix iyo tobanka bisha oktoobar waa maalinta caalamiga ah ee cunnada adduunka haddaba abaarihii sannado badan lasoo dhaafay iyo dagaalada ayaa hoos u dhigay wax soo saarkii beeraleyda soomaalida leyle cabdi maxamed ayaa waxaynoo haysaa warbixin aan ku eegayno bal xaaladda wax soo saarka beeraha waxaa ku tiirsan dad badan oo soomaaliyeed oo aan qaban shaqooyin kale waxay abuurtaan khudaar geedmiroodyo iyo dalagyada cunnada ee waddanka ka soo baxa beeruhu waxay u yihiin isha kaliya ee dhaqaale ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay waxay beeruhu isugu jiraan kuwo ku baxa biyaha webiga iyo kuwo ku baxa roobka ama waraabka haddaba maanta waxay ku beegan tahay maalinta qaramada midoobe ee u aseysay cunnada adduunka waxaana warbixintan ugu kuurgalaynaa sida beeraleyda soomaaliyeed ay ugu tiirsan yihiin dalagyada ay beertaan waxaa dalagyadaas ay u isticmaalaan in qaarkood ay suuqa geeyaan si iidaanka iyo waxyaabaha kale ee nolosha ay u baahan yihiin ay ugu iibsadaan lacagta ay ka helaan haddaba wariyayaasheenna maxamed saalax axmed sabriye iyo ilyaas cabdi cali ayaa la kulmay qaar ka tirsan beeraleyda oo kala jooga deegaano kala duwan waxaan ku hormaraynaa degmada afgooye oo beeraley uu kula kulmay axmed sabriye waxa uu weydiinayaa waxay noloshooda kaga dhigan tahay in beeraley ay ahaadaan iyaha qabeelka cunnadooda cabdisiidow waa la yidhaah waxaan ku jiraa lixdan sano waxaan beeraley ahay ilaa iyo soddomeeyo sano dalagga macnaha sida galleyda oo kale macnaha cunti ayaa loo isticmaalaa sida khudaarta oo kalena macnaha biilka guriga ayaa loo isticmaalaa marka dalag ahaan marka aan fiirino geley keliya miyaad ku eg tahay mise digirtii waad soo saartaan tabcaa digiraan tabcaa khudaaraan tabcaa wax walbaan tabcaa adiga oo beerahaasba ka mid ah sisin allah ka dhigo wax walbaan tacabnaa sideed u kala bixisay marka meeqa ayaad suuqa geysay meeqa ayaad si adiga isticmaashay markaan u baahdo markii beeraha oo la gaaro waqtiyadan oo kale inaa galeyda la geeyo toban ama toban iyo shan loor camal la geeyo oo beerihii lagu maalgeliyo oo lagu falo oo ma aragtay adduunya lagu qabsado saas waaye wixii aniga iga batan beerahaas inaan ku qabsado aan rabaan suuqa geeyaa intii aad ku guda jirtay wax soo saarka dalagga maxaad nooga sheegi kartaa khasaarihii ugu darnaa ee ebid kusoo gaara oo aada la kulanto mar oo beeraha oon waxba ka baxaynin oon ad makiinaysay oo aad dad shaqaalo gelisiyo oo waxba ka baxaynin waa jirtaa marna waxaa jira adoo shaqa oo shaqaalo gelisiyood makiinaysto wax badan ilaahay kaa siinaya waa iska jiraa marba waasi makasta ade waa gugana ugu dambeysay waay inaad beeraley ahaato marka ma dabartaa noloshaada oo ma ku filan tahay caadi waa haa inaan beeraley ahaado oona ka bixin beertaas micnaha waaba jeclahay waana kusoo korayo waana ku dhaqmaa dadkii oo dadkayga ahaybaa beerahaas gacanta iga saareenba inaan ka tagana dooli maayo beerahaas waa gartay rajadaadu maxay tahay sanadkan maadaama dayrtii la galay wixii aan beero siduu ilaahay kusoo bixiyo ayaan rajo ka qabnaa sababtoo ah galeydaan beeraynaa masigadaan beeraynaa khudaartaan beeraynaa siduu ilaahay kusoo bixiyaan rajo ku qabnaa laakiin maanta sanadka ah roobka waa noo da-ay wax fiican baan filnayna hadduu ilaahay yaraa webigana waa noo joogaa yara muuse waxaan bilaabay howlaha beeraha kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii dalagyada aad si gaar ah marka sanad walba u beerato maxaad nooga sheegi kartaa hiliga deerka waxaan beeraa hadda hiliga aan ku jirno oo kale oo bisha oktoobar waxaan beernaa moordi iyo sisin xilliyada kalena geley iyo digir iyo bocor iyo nyaanyo iyo waa gartay marka sidii loogu baahnaa miyey kugu soo go-aan dalagyada aad beerato marba nasiib waa mar wax ma helayso roob weyti ayaa jir sida hiligan fasalka aan guuga oon soo dhaafnay oo kale marba nasiib waaye mar Eh, meeqo kiish oo dalagyada aad beeratay ama fuusto ayaa kuu soo baxay markii ugu dambeysay Ah, markii igu dambeysay waxaa ii soo baxay ugu yaraan shan iyo toban loor oo dhaay ah oo geley ah iyo afar loor oo digir ah sidee ayaad u kala qaybisay ma qaar suuqa aad geysay baa jira oo aad sii iib geysay mise weli keed unbay ku yaalaan may qaar oo maanaa digirta iyo waa beeranaa waa biilanaa sida geleyda oo kale waa keedsanaa marka waxaa kaloon beertaa heli hooga oo khudaar ah nus hektar oo kale laba darab oo kale aan tabanaa waa gartay marka ma inoo sheegi kartaa inta kiish ama fuusto aad suuqa geysay sanadkan sanadkan waxaan geeyey ilaa iyo afar loor oo digir ah iyo shan fuusta oo geley ah nolol ahaan ma kugu filan yahay dalaga aad beerato marka laga hadlayo iidaan iyo cunis inaad suuq geyso iyo inaad cunto labada dhinacba ma kugu filan yahay walaahi waa igu filan yahay ilaahan tala saaranaa kuley haddii oo heligan oo haddii uu fasalka baaqdo tii waxaa lagu noqonaa ma aho oo keedka ah maxaad samaysaa marka dalaga aad beerato uu kugu filnaan waayo adiga ahaan tusaale ahaan wixii aad ka filanaysay oo kale in aadan ka helin aho waxaan leeyahay no hooga qudaartan kuma dadaaliyaa ya dhinaca qudaartana waa tacabta waa ta'abahaa waa gartay marka iyada ma kusii dabartaa qudaarta tacabkeeda inta sanadka kale laga sii gaaraya oo dalag aad beeranayso ha koley macnaha deen deenka gaarlem oo hadduu uu koley miisaaniyad hoos u dhacdo uu isbedel uu yimaado deenaan qaadanaa kaasi waxa uu ahaa axmed sabriye oo wareysanayay beeraley ka tirsan kuwa degmada afgooye beeraleyda degmada afgooye iyo deegaano kale oo webiyadu ay maraan ka sokow waxaa jira beeraley kale oo biyaha roobka ama waraabka wax ku beerta deegaanada puntland webi ma uu maro hase yeeshee waxaa jira beeraley dalagyo kala duwan ka soo saara wariyaha raadiyo ergo maxamed saalax jaamac ayaa la kulmay qaar ka tirsan dad beero ku leh duleedka magaalada garawe anigu cunto ahaan waa ugu tiirsanahay lacag ahaanna waa ugu tiirsanahay faa'iido fada badanna waan ka helaa markii aan beertaydu ay si fiican iigu baxdo hadba wixii beerta wixii la geliyey baa laga helaa faa'iido dhibaatooyinka hadda jiray oo ugu badnaay oo soo noqnoqda oo ummadda haysta ama beeraleydeena haysta waxaa ka mid a waxaa ka mid a xirfad yarida dadkii oo aan xirfad u lahayn beerihii waxaa ka mid a eh, tabartii oo yar oo dadkii aysan maarayn karin dhulkan ay haystaan ama beertan inaysan maarayn karin niyad bay dadku hayaan qof waxaad arkaysaa aan dhaqaalaba haysan oo dhulkiisa qodanaya Eh, haddana waxa uga soo baxaya Eh, ama laga yaaba inuu deyn ku qaatay ama waxa uu gelinaya deyn inuu ku qaatay ama uu si kale xargihiisa isugu xirxirtay haddana dadku niyad fiican bay qabaan kuwaasi waxay ahaayeen dad uu la kulmay wariyaha raadiyo ergo maxamed saalax jaamac magaalooyinka muqdisho iyo hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabado lagu soo bandhigayey wax soo saarka waddanka haddaba wariyaha raadiyo ergo ee magaalada hargeysa iliyaas cabdi cali ayaa la kulmay mid ka mid ah beeraleyda kasoo qayb galay bandhiga halkaa lagu sameynayo nolosha qoyskygayga aad bay kor ugu qaaday nolosha qoyskayga aad bay kor boqol kiiba boqol u qaaday dalagaa yaryar markaan beertay waxyaabaha ay kaa caawiso inaad wax beerataa adiga iyo qoyskaaga iyo dadka deegaankaaga maxay yihiin baahiyaha oo dhan bay inaga daboola baahiyaha ay kaa daboosho haddii aad noo sheegto waxaa weeye dee xaasku had iyo jeer raashin buu u baahan yahay qax buu u baahan yahay had iyo jeer dameer baa u raran jaraykaanbaa ku raran cishabo magaalun baa la geeyaa markaa wixii loo baahdo oo aradbeel hadday tahay urquun hadday tahay yaa lasoo siistaa aad ayay umahadsan tahay leyla oo warbixintaas inala socodsiinaysay iminkana waa dhinacii talada khabiirka waxaanan maanta ku eegaynaa isticmaalka digada xoolaha ama xawayaanka kale sida ay muhiim ugu tahay dalagyada baxaya waa tan aamine cismaan oo ah khabiir dhinaca beeraha ah kana tirsan ururka aqoon-yahanada beeraleyda soomaaliyeed ee saaj loo soo gaabiyo fadhigeeduna waa magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waqti dheer qofka beerareed waxaa laga yaaba inuu hektar heysto ama laba hektar heysto ama dhowr tacab heysto ama dhowr jibaal waqti dheer beeranayo oo ku celcelinayo mar walbana geedkaas ama dalagan oo beeranayo nafaqadu oo kala baxaayay nafaqadii ka isticmaalayay soo dalagiina waa ka qaadanay wixii kale toodo calaf iyo qashin beerta ku hari lahaa noo nafaqay lahaa intaba waa ka qaadanay maadaama dhulka isticmaalkiisa ee batay dhulka wuu duugoobayaa nafaqadiisiina waa yaraanaysaa soo markii in bacrimin loo sameeyo ama diga xoola dib loo isticmaalo waxa waa asaasiya waxay u tahay koriishaha geedka iyo iyo maxaa la dhahaa iyo nafaqadiisa iyo iyo tayada oo yeelanayo mirti ama abuuradii ha kasoo baxay lahaa beerta bacriminta horta dhowr nuuc waaye dalagyada baahidood way ku kala duwan yihiin dalag walba waxaa jira baahi oo le- qabo oo nafaqadaas ama bacrimintaas u qabo oo la yaqaano diga badan oo xoolo aan heli karno haddana lilasaf ma ka faa'iidaysana inta badan marka markaa u nimaano digada xoolaha waa dabiici wax oo kiimika oo warshad soo samaysa ma ahan soo waxaa ku dadaashaa inaad soo qaadataan ama soo iibsataan ama aad soo heshaan eh, digadaas xoolaha ama tan lo-da ha ahaato ama tan ariga ha ahaato een haddii aan la heli karo mid mid waxaa jirta dega kibiliga la dhahaa geedkan oo fiidmeerta oo kaletood ee bahalka xayawaankan fiidme- fiidmeerta la dhaho asigana meelaha laga guuro oo kaletood aad u dago diga fiican oo nafaqo badan uu leeyahay dad qaarkood dee shimbiraha iyo doorada iyo heli karaa iyadan nafaqo fiican ay leedahay in soo qaadataan aa beertiina keensataan mid marka marka isticmaalkeeda laga hadla waxaa ku dadaashaan digada ay isticmaalaysiin diga qoyan inayna noqon marka ee digada qoyan tahay cuduraa ku jiro cayaana la socdo abuuraa ku dhex jiro waxaasoo dhan haddaa soo qaadid iyadoo qo- qoyan aad digada beertaada ku shubtid waxay sababaysaa in beertaadii aa cudur iyo cayaan iyo coosas aa u keentay marka inta aadan isticmaalin ka hor digada meel bannaana ge- geyso qallajiso iyadoo qalla- qalalsan oo nadiifsan beertaada keenso ee ku shubo ama waxaa samayn kartaa waxay dhahaan waa la qurmiyaa diga qurmin oo qashin iyo digadii iyo wixii dhan inta god loo qodo ama weel caag lagu shubo wax lagu shubo laysku qurmiyo waqti kadib bilo kadib laba bil saddex bil bil kadib la keeno beertii dib loo isticmaalo Eh, ku caragedisid kadib isticmaal taasi waxay ahayd aamino cismaan oo ah khabiir dhinaca beeraha ah waxa ayna ugu dambeysay barnaamijkeennii beeraha anigoo maxamed xasan aya ayaa isugu kin soo dubariday waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
anigoo ah muuse shaaciye caalim haddana muddo badan u shaqaynaya qoladan hay-adda faw waxaan anigu hadda idiin soo jeedinayaa oo aan soomaalideenna oo dhan iyo dadkeena beeraleyda ah iyo dadka xoolodhaqatada ah waktiga hadda soo socda wuxuu keeni karayaa in webiyadu ay fatahaan hadda inta goorigoor tahay oo aan la gaarin weli dayrtanadii bishan inta ka dhiman haddayan daba yaaqadeedaba uusan bilaaban ee, roobku waxaan ee, u soo jeedinayaa in meel alla meeshii ay u suurtagal tahay ama awoodi karaan inay inta koox kooxa isugu yimaadaan oo qalab raadsadaan oo ay dadaalaan oo iska xiraan meeshii furan haddii ay dhacdo roobab mihigaana inay yimaadaan oo oo biyo iyo bayo badan oo xagga etoobiya ka yimaade oo isbiirsaday markaas waxaa weeye waa faha- waa fatahaad weyn oo taas awoodda beeraleyda waa ka badan tahay waxaan markaa rajeynayaa ilaahay idankiisa in aad dadaal weyn ka gashaan ee maadaama aanu digniinta idiin sheegnay dadka walaalaha ee soomaalida ah ee gobollada webiyada degan inaad dadaal weyn ka gashaan sidii aad isu badbaadin lahaydeen si aad beeraha u badbaadin lahaydeen iyo sidii aad isaga xir lahaydeen biyahaas oo ay raacaan talooyinka aan usoo jeedinayno iyo macluumaadka aan siinayno oo ku saabsan xaaladda webi uu ku sugan yahay roobabka gu- deerta oo soo socda ee suurtagalnimada een, fatahaadaha ka iman kara labada webi juba iyo shabeelle
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
soo dhowaataan barnaamijkeennii dhaqasho ee xanaanada xoolaha anigoo maxamed xasan ah ayaa idiin soo diyaariyey kulanti wacanna dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii dhaqasho toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa hayaanka xoolaha gobollada jubbooyinka iyo dhinaca gobolka gedo oo saddexdii biloodba mar dhaca waxaan kaloo idiin haynaa qaybtii talada dhakhtarka aan ku bilowno dhinacaas iyo gobolka gedo buundada magaalada baardheere ayaa wakhtigan ah mid aada u mashquulah iyagoo boqolaal xoolo ah oo geel u badani ay u tallaabayaan dhinaca gobolka gedo xoolahaasi xilligii qallaylka ee hore ayay u tallaabeen dhinaca gobolada jubbada hoose jubbada dhexe iyo shabeellada hoose halkaas oo ay u doonteen naq haddaba qaar ka mid a xoolodhaqatada waa cabdulaahi ismaaciil ayaa waxaa dhex maray isagoo markaa ku sugnaa buundada xoolana ka tallaabinayey wariyaheenna axmed cumar saalixi waxaana dhex martay sheekadan
badan geela waxaa marahaya geela ayaa u badan waata marka waxaad iga warantaa sida ay marka hore xoolaha hayaankooda u ahaa wuxuu ahaa waagi hore wuxuu maarata abaar baa ka dhacday oo dhulka maarata dhulka buuraleydaho oo gabiibta ayaa abaarsaday marka waxayna u doonteen cagga dhulkan maarata sida jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo shabeellooyinka ayay u doonteen marka waxay cunaan wakhtiga ay aadayeen jubbooyinka xaaladda xoolaha siday ahayeen markaan kala qaado xoolaha markii aadahayeen oo abaarseen xoolo aad u liito oo caata ayay ahayeen oo aad u dandaraysan bay ahaayeen waxayna marahayeen mud ayagoo dhulkaas maaragta dhoobeyda u doonahayay waxay cunaan oo maaragta geed madowga iyo dhulka maaragta geedaha caleynta aan ka dhicin dhulka maaragta dhoobeyda ay waxay cunaan u raadsanahayeen
waata markaa dib u laabashadan ma roobabka daa'ibaa mise xaaladda ayaa laba cimilo kale leh meesha hadda ay ka soo kaceen waa dhul dhoobey ah hadday roobabka ka da-aanna waxaa ka kaca sida lagu yaqaana qanin baa ka kaco marka xoolaha ooma adkaysan karaan marka dhulka dhoobeyd ah hadduu roob ka kaco marka dhulka gabiibka oo taagsanka ah ayay aadahayaan sidaasay marka yaa ugu wacan inay marka ay buundaday ka gudbaan oo gobolka marka dhulka gabiibta ay aadaan waxay ku wejahayeen horta buundadan baardheer buundooyinka kale way ka bedelan tahay waxaan u malayn inta anigu waan ogahay sideedda buundo oo webigan juba saareen midda ugu mashquul badan inay tahay cagga xoolaha waana midda keligeeda meesha lagu soconhaya alwaaxda ka oo maalin walba ay geelasha nooga jabaan waana midda xoolaha ugu mashquulsan oo geela ugu socod badan yahay wey hadda geela xoogiisa waxaan filaynaa inuu socon doono bil iyo bar ayuu soconhayaa mideeda kale oo hadda midda su-aashaadi weydiisaya wuxuu ku socdaa gobolkan taagga ah ayuu ku socnaya markuu buunda wuu kala qaybsamhaya qayb waxay ahaysaa faafacduun iyo ceel waaq iyo buusaar iyo bidix buu isku qabanhayaa ilaa iyo geriley iyo halkaasuu aadahaya qaybna dhankan hooseo midigtuu aadayaa sida balaxaawo buur dhuubo garbaarey ceel cadde ceel gaduud buur halkaasuu aadahaya qaybno dhulka taagsinka dhaxa ah oo diirare la yidhaahdo si ceel cadde iyo ceel gaduud iyo war gaduudo iyo siidime iyo maaragtaa halkaasuu asna aadahayaa ilaa iyo wuxuu aadahayaa dhamase ayuu aadaya saddexdaas qodobda u kala baxaya inta ayadaba waa dhul gabiib maxay ka doonaan maxaase uga horreeya deegaanada hadda ay u socdaan xilliga qaleelka markii dhulkan gabiibta ahaa oo hadda ay xooluhu ku socdaan waa dhul maarata carro kulayl ahaa dhaqsaba dheefta ayaa ka dhammaato markay sidaas yeetaa dhulkan dhoobeydaha dhul maarata dheef ka dhammaata ma ahan oo marka waxay soo aadaan dhulka dhoobeydaho oo dheeftiiyo geedmadowga uu ku badan yahay ayay soo aadaan markii roobka xilliga roobka la gaarana dhulka gabiibta oo taagsinka ayaa fiican oo aadan ayagoo qaniinka ka cararahaya xoole intay leeg ayaa hadda wadata dabcan waxaad ka mid tahay dadka ka soo laabanaya soonaha arabow marka halkay ku socotaa xoolahaagase waa imisa guudaan tiradooda xoolahayga ilaa adigu hadda gaal baa maarta arigii awalba dhulkii aan horey uga soo tegay buu iga jiray ilaa gaal hadda anu ilaa aduu mar dadka inkastoo hadda gaala tiriisa inay sheegeen ayna iska jecleen laakiin ilaa aduu boqol iyo konton halaad gaal ahaa hadda ayaa meesha ii maray kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi ismaaciil oo ah nin xoole leeyah kana soo hayaamay dhinaca gobolada jubbooyinka una socda iminkana waa qaybtii dhakhtarka xoolaha waana doctor maxamed xasan cabdulle oo ka tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw toddobaadkii hore dhakhtarku wuxuu ka hadlay cudurka raafdilaaca ee lo'da ku dhaca sida loo daaweeyo qaybtanna toddobaadkan wuxuu kaga hadlayaa raafdilaaca ariga ku dhaca waxa uu uga duwan yahay ka lo'da ku dhaca waxaan usoo gelayaa nooca kale ee ku dhaca idaha iyo areecadka kaasi wuxuu uga duwan yahay waa cudur faafa cudurkan wuxuu uga duwan yahay midka hore usoo sheegay oo lo'da ku dhacayay waxaan ujeedaa inuu isugu gudbinayo neefku oo uu midba midka kale u gudbinayo neefkii macnaha dhulkii markuu ku qabato qoobkiisa uu markaa dheecaankii iyo wixii ay dhulka gaaraan neefkii kale ee markaa isaguna maaragtay meeshii qoyaankii uu gaaro qoobkii islamarkaana qoyaan kale oo fududayn kara iyo dhaawac kale ay intaaba ay maaragtay isugu yimaadaan ama ay kulmaan waxaa dhacaysa markaa inuu neefafkii kale u gudbo markaana waxaa lagu yaqaanaa cudurkan inuu xoolaha ama areecadka ama idaha uu in badan oo kamid ah tiro badan oo kamid a uga dhaco cudurkanna waxaa la yidhahdaa inuu isaga laftiisu uu ku jiri karo waqti badan deegaanka uu ku noolaan karo oo uu qoobka neefka ku noolaan karo isagoo waktigu weliba uu yahay wakti aan roob ahayn isla markaana markii la gaaro waktiga roobka uu kaco marka cudurkani sidoo kale waxaa ka mid a calaamadihiisa waxaa ka mid ah neefkii uu yeelanayo meel boog ah oo cujiyaha dhexdooda ah uusan lahayn wax oo maaragtay maxaan ku rahda waxaan la yidhahdo maasha la yidhahdo inuusan lahayn inuu leeyahay sidii kii hore aan soo sheego kale ur inuu leeyahay ayaa ka mid ah waxa weeye marka inta badanna isaguna sidoo kale waqtiyada roobka aan ahayn xoolaha kuma dhaco laakiin xoolaha qabaa way hayn karaan ilaa waqtiga kale oo laga gaarayo waqtiga roobka si ay ugu gudbiyaan xoolaha kale markii marka waxaan ujeedaa wuxuu dilaacayaa cudurkani waqtiga roobka ayuu dilaacayaa markaan u gudbo loo xakamayn lahaa cudurkan waxaa ka mid ah xoolaha markuu soo galo in laga sooco xoolaha uu ku dhacay xoolaha kale ee fayow in laga sooco oo meel gooniya lagu hayo waa qayb ka mid a oo maaragtay ka mid ah sida loo maareynayo cudurkan oo xoolaha loogala dagaalamayo sidoo kale waxa weeye in laga ilaaliyo wax alle wixii mudi kara markaa xoolaha mudi kara oo markaa keeni kara inuu u fududeeyo inuu jermiski galo sidoo kale waxaa iyaduna la sameeyaa haddii la heli karo ama waddanka laga heli karo mana filayo soomaaliya hadda inay laga helayo waa tallaal ayaa jira oo markaa jermiski markaa cudurka keenayay in lagu tala laga tallaalo xoolaha si macnaha neefkii markaa difaac ugu yeesho oo markaa isla markii jermiski soo ataagaba uu markaa jirkiisii uu iska celiyo taa waxa way noqonaysaa marka xaggii controolka guud iyo maamulkii sidii loo hagaajin lahaa oo cudurka looga fogaan lahaa markaan usoo dego sida kale daaweyntiisa iyo howlihiisa kale markaan usoo dego waxa weye neefkii waa in laga jaraa jidii laga jaraa waa in markaa la nadiifiyaa meeshii waa in markaa waxaa jira waxyaaba lagu maaratay dhaqo ayaa jira oo waxa la yihahdo zinc sulfate la yihahdo ay kamid tahay ama daawo kaloo dadkuba ay isticmaalaan laftooda nabarada isaga dhaqaan oo hydrogen peroxide la yihahdo oo ayadana lagu dhaqi karaa jirta oo xumbaysa soomaalidu dad badan oo ka mid a way yaqaanaan oo marka way qaar badan baa maaragtay xasuusan kara waa waa daawo biyo u eg laakiin haddana maaragtay markii neef lagu taabto nabarka ubrinaysa wey ama xumba yeelanaysa marka dadka u isticmaala nabaraha isaga dhaqa kaa marka iyada lafteedu way caawinaysaa haddii lagu dhaqo sidoo kale xagga daawada marka laga hadlayo waxa weeye waa la mudaa waxaana lagu mudaa jirkaa laga mudaa sintaa laga siiyaa ama qoorta laga siiyaa iyadoo marka hilibka la dhex marinayo curbadda halkaana lagu shubayo daawadii sidoo kale daawada la siinaya waxaa ka mid ah oo kale benicillin baa lagu duri karaa tetracycline ama oxotetracycline baa lagu duri karaa marka waxaa kaloo marka lagu caawinaya daawada neefka la siinayo in maaragtay marka lagu daro kala saaridii iyo kala maaragtay kala fogeyntii xoolaha in markaa qoobkii laftiisa xanu maaragtay bukay in spray amase buufis daawo lagu buufinayo ayaa jirta oo iyada lafteeda ka samaysan maadada daawada aan sheegayay oo oxtercyclin ah oo buufin lagu buufinayo oo sidii spraygan kanaacada lagu diloo kale maaragtay loo buufin karo marka isagaana markii lagu caawiyo daawadii jirka ku jirtay banaanka kana looga caawiyo oo lagu buufiyo nadaafadii hore aan soo sheegayna lagu daro waxay noqonaysaa markaa la rajeynayaa in maaragtay cudurkii sidaa neefkii uu uga bogsoodo marka halkaas aynu kusoo gabagabeynayna maantay darsigeenii wasalaamu calaykum waraxmat kaasi wuxuu ahaa dhakhtar maxamed xasan cabdulle oo ah dhakhtar dhinaca xoolaha ah kana tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobey ee fow barnaamijkeenii dhaqasho ee maanta ayuuna ugu dambeeyey fadlan haddaad tahay xoolo dhaqde oo aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb qaadato noogu soo duub fariintaada oo cod ah lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban anigoo maxamed xasan ayaa barnaamijka idiin soo saaray waxaanan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan magahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
idaacaddu waa ergo aramida bay wadaa
ayaa dhaqankiyo hidaha inaysan imlaynin shacbiga ayay u adeegayaan
idaacaddu waa ergo aramida bay wadaa idaacaddu waa ergo aramida bay wadaa
ayaha dhaqankiyo hidaha inaysan hidlaynin shacbiga ayay u adeegayaan